xildhibaan maxamed hindhacade oo ku tirsan xildhibaanada golaha deegaanka gaalkacyo iyo weliba maamulka dugsiga sare cumar samatara gaalkacyo ku wareejiyey aqab casriya oo naskajara motooro tubooyin laba boqol iyo afartan mitir ee olanka talagali biyaha khusaarayan dugsigaasaya aqabkan oonka deeqay doctor cali gaashaan gudbiye oo kumid haya ardayda ka aflaxdiya dugsigan kun sagaal boqol siyeetii lamadii sidoo kale sameeyo doona biyasaaro waa xarumo kale oo muhiiman eh adeegada aas-aasiga ee bulshada maanta waxaan joognaa iskuulka sare ee cumar samatar secondary school waxaan u imid inaan maantay haddii alla idmaan ku wareejiyo agab ka kooban motoor iyo tuubooyinka dhaadheer ee biyaha lagu saaro oo mitir ah agabkaas oan ugu talagalnay wakiilna aan uga ahay doctor cali gaashaan oo ka mid ah ardayda ka baxday dugsiga sare cumar samatar oo ku nool dalka maraykanka maadaama xaalad emergency ah uu galay iskuulka iyo waxbarashadiisii garbahaygana ay taagan yihiin maamulkii iyo macalimiintii asaasayaashii haldoorka ahayd ee ardadii dugsiga sare cumar samatar juhdi badanna ku bixiyey intii uu iskuulkan shaqaynayey farxad weyn bay ii tahay walow ay yar tahay waxaan jecelnahay inaan ka sii badinno gurmadka uu u baahan yahay iskuulka cumar samatar oo ah mid aad u weyn maantay gurmadkan yarkaa aan wadno oo ah motoorka iyo biyahan tuubooyinka biyaha lagu saaro iyo biyodhulis aan samayn doonno haddii alla idmo waxaa ku deeqay doctor cali gaashaan aad baad u mahadsantihiin waan jecelnahay inaan ka sii badinno dadaalka gurmadka aan u samaynayno iskuulkayagii maadaama uu yahay goobtii ugu horrayso waxbarashada aan ku bilownay aad baan ugu mahad celinayaa maamulka iyo macalimiinta iyo ardayda sharafta leh ee dhinacyada taagan maamulka dugsiga cumar samatar oo kuma hadnagay deeqdun oo hadeerti iyo bulshada kale kaboori iyo garab istaaganga iskuulkunga waxaan maanta lala joogaa xildhibaan maxamed indhe cadde waxaan la wareegaynaa motoor biyaha bamgareeya iyo tuubooyin mitirah xildhibaanka waxaa soo wakiishay doctor cali gaashaan oo ka mid ah ardadii cumarsar ka baxday sida uu ii sheegay maxamed ii ka baxay waxaa jiray baaq hadda kahor aan dirnay oo u dirnay ardooyinka cumar sabatar ka baxay iyo kuwa dhigta labadaba iyo waalidiinta iyo qof kasta oo maaragtay u danqanaya dugsiga waa qofkii ugu horreya kasoo jawaabay waxaan rajaynaya inuusan qofka u dambeeya noqonin sagaashan kun oo fuusto ka badan baan qaadnay oo u dhiganta boqol iyo toban booyadood biyahaas dhammaantood waxaan ka mahad celinaynaa inay qayb weyn ka qaateen dowladda hoose kibaarko shirkadda la yidhaahdo iyo gurmudka qolada gurmudka dowladda ee loo soo xilsaareen gurmudka galaacyo ka qayb qaataan waxaan leenahay gurmud intaa ka badan baan u baahannahay ardadii iskuul ka baxday iyo kuwa hadda dhigta iyo macalimiintayada iyo maamulka waxaan diyaaruna inaan horumarka iskuulka ka qayb ka qaadano aqabkun iyo weliba welwiin ku taro doonee habsame oonfurowka dugsiga sare ee cumar samatara oo saameeya daadadka dhawanga ka fatahaye magaalada